waxaa soo badanaya shilalka baabuurta ka dhacaya wadada isku xirta magaalooyinka hargeysa iyo berbera maalintii shalayna waxaa shil baabuur oo ka dhacay jidkaasi ku dhintay agaasimihii waaxda qorsheynta ee wasaaradda maaliyadda somalilan weli daa-uud cigaal iyo wariye maxamed daa-uud oo ka tirsanaa telefishinka hon cable iyo askari la socda oo lagu magacaabo muuse cali haddaba sahre ciidlo nuur ayaa sababaha dhaliya shilalka tirada badan ee ka dhaca jidkaasi oo dad badani bil kastaahi ay ku dhintaan ka wareysatay fu-aad axmed xuseen oo ah la taliye wasiirka howlaha guud islamarkaana ah qabiir ku taqasustay shuruucda gaadiidka waxaanay ugu horreyn weydiisay mashaakilka ka jira wadadaasi ee shilalka keenaya horta wadadaas berbera waa wadada ugu zaxmada badan sababtoo ah waa wado xidhiidhinaysa caasimadii dalka iyo halbowlaha halkii ay wax dalka wixii usoo degaa ama ka dhoofayaa ay u tegaysay sidaas laajligeed ayay hargeysa iyo berbera zaxmadeedu ay sidanaba ka gaadiid badan tahay haddaan tu labaad kuu sheego walaal wadadaasi waa wado waktigan xaadilkan xukuumadda somaliland labadii sane u dambeysay ay xili ka saartay oo qayb ilaa boqol kiiba side waa boqol iyo toddobaatan ilaa boqol iyo shan toddobaatan kilomitr boqol kilomitr ama laba boqol iyo labaatan kilomitr ama soddon kilomitr waa si international ah oo standard ah oo wanaagsan ayaa loo habeeyey marka dhinacaa kale laga yimaadana walaal waa wado kollay u baahnayd maadaama zaxmadaa badan ay timid in ay sharcigii nidaamkii calaamadihii trafika movement meel soo dhaqdhaqaac samaynayso meelo badan taagan meelaha shilalku ay kusoo noqnoqdaan mar walba wan ugu gabada gaadiidka iyo gaadiidka oo dabcan dee aqoontooda iyo nidaamkooda iyo wacgelinta arrimo badan oo maanta weli meel fiican noo maraya oo maxaan ku dhahdaa kollay kaabayaashu marka ay dhaqaalay ama bulshadu ay kor u kacaan nusqaanteedii ayaa imanaysa nimcooyinkaasi marka wadadan sidaad sheegtay aad bay u saxmad badan tahay dad badan baana maaragtay isticmaala maalin iyo habeenba waxaa jira dooxyaa mara oo inta badan iyaguna dadka qaada oo waxaa laga yaabaa xilliga roobabku da-ayaan oo dhan dadku inay ugu dhintaan daab qaaday amaba ay ku halis ku galaan xilliga aana roobabku da-ayna shilalkii ay noqdaan wax joogto ah marka mar haddiiba magaaladii berbera oo dekadii ugu weynayd iyo eerbood iyo wax kastaaba ku yaalaan oo dadkii dana badani kaga xidhan yihiin ay jirto khatartanina ay noqotay mid joogto noqotay maxaa markaa intan looga kor looga qaadi waayey adeega wadadaasi ay qabanayso wallahi walaal waa su-aal aada u wanaagsan waxa ahayd muddo imaka qofka hargeysa ama somaliland shan lix sano ka hor joogay ama arkay ama berbera ama erada wadooyinkaas iyo tirada gaadiidka iyo maanta tayada wadooyinka maanta hadduu arko wuu yarayna darandaraya dhab ahaan maxaa yeelay horumar aad u dheeraynaya meesha yimid gaadiidkiina wuxuu kusoo kordhay xawli zaa'id ah wixiiba ay siro wada dhaafay kadib intan anu tal hore waktigaa waktigeedii waxaa soo sameeyey survey guud ahaan wadadaas khatarteeda meelaha soo noqnoqota oo wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaanba aan ka hawlgalay report dhan baan kasoo samaynay marka waxaa la sugaya horta bal inta wadada dayactirkeedu sida wada gaarayo haddana waktiya roobabaa soo gelayay waa tii birisha la dhigay waa tii bira la dhigay waa tii askar la sameeyey waa tii boosas lagu kantarool lagu joojiyay dadka la sameeyey kollay haddana dee maqaadiirta allah inaku islaan bay noo dee cid oolin kartaa ma jirto laakiin haddana caqliga fiyo wuxuu ina farayaa sidaa ateegtay kollay in wixii soo noqnoqda laga tashado oo ibni aadamku uu dhibaatadiisa eego marka haddana gacantaaba lagu hayeyba insha allahu si ugu dhaqsamaa looga dadaali doon hadii alla idha waan gartay dhanka kale haddaynu ka eegno arrinta dhinaca darawalka amaba qofka wadaha baabuurka iyaduna mashaakilka qayb weyn bay ka qaadataa dadka baabuurta wadaa ma xidhaan beelka ama suunka ma xidhaan isla markaana waxaa jirta baabuur lagu hor xidho amaba xaggiisa hore gaadhiga lagu xidhayo bir dheer oo gaadhigii in lee ka horeysa oo hadhow toole markuu meel ka leexanayo baabuurtii kale markaa jiidanaysa oo markaa khatar iyo shilal keenaysa arrimahaasi wax ma laga qabtaa waa adin wanaagsan iyaduna waa su-aal fiican oo waxa dhacday walaal su-aasha aad ka hadlayso waa dhab oo sharcigii xeerkii nabadgelyada wadooyinka oo muddo sideed sano ah iska hor oolaya ama toddoba sano oo dhowdhow golaha baarlamaanka waxay xukuumad ahaan ay ku dadaashay xukuumadda maanta waktigani in ay cagaha cagta u saarto oo sharciga uu ansaxo si haddaan sharcigaa jirin waa fawda wixii kale waxa insha allahu sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayuu ansaxay bishii afraad oo uu dhaqan galay habase noqotee waxaan kasoo shaqayn oo kale markii hore kaa qabya drafkaa hor yaallay ama sharcigaa qabyada ahaa ee hor yaallay ee aanu dib uga shaqaynay baarlamaanka qodobo muhiim ah oo aada muhiimsada kuwo aad ka hadashay ah oo suunka bidbaaxidistiisa haddii laanu xidhin ciqaabteedii telefonkoo lagu hadlo mobilka allahuma salli calaa reer zaayid oo la qaado iyo wax kasta iyo hawli oo la hadeeyo arrimo badan oo caynkaas ah ayaanu lifaaq ahaan sharcigaa u raacina habase noqotee lifaaqii meel uu marayba sharcigii wuxuu ansaxay isagoo aan qodobadaasi aanay meel marin ama lagu soo darin oo aan sharcigii aan ula socon haddana dib ayaan ugu celinay oo maanta waxaan ku dadaalaynaa intaa iyo kuwo kaloo cusub oo caalamku san mar walba shuruuc cusub baa timaado khatar keenta in maxaan ku dhahdaa allahuma salli calaa sayidina maxamed hadda dib lagu gudbiyo oo golaha wasiiradiisa haddaa si amendment loogu sameeyan wax looga bedeli karo laakiin dhibkaasoo dhami wuu yaalaa oo waa wax dab ah walaal madartay waan gartay dhinaca kale laysanka amaba ogolaanshiyaha wadaha warqadan u ogolaanaysa inuu baabuur kaxayn karo waxaa jira dhibaatooyin badan oo ka jira somalilan dadka laysanka waxay kusoo qaataan si fudud arrinta ugu muhiimsan oo ah xagga indhaha cudub aada ugama eeg taasna waa taa ugu badan ee shilalka sababi karta dib ma loogu noqon karaa dadka haysta warqada dhaqdhaqaaqa laysanka ay baabuurka ku wadaan kuwa dambe la bixinayana ma laga taxadiri karaa wallahi waxa waxa arrintaasi waa arrin hadda gacantaba lagu hayo laga caawiyo oo ahayd lagisakan han joojino hayo dib laysan cusub u bixino si cid waliba ay mar kale marka somaliland sharcigii iyo dadkii iyo aqoontii way soo yaro kala horeeyeen dabcan oo horumarkii waxa ka yaro hor ka hor dhacay fawradii ama dadkii iska fuulayay baabuurta oo sharci daro ku fuulayay taas oo markaa hadda lagu guulaysana laysankii laga dhigo laftii oo si aan la foorjebi garan karin oo siriyar leh in la sameeyo isku xirkii hawlaha guud iyo halka liisanka laga bixiyo iyo traafikadii iyo si system kastoo imaado loo baari karo isla mar ahaantaana aanu darmoodna inta waxuu isku wada dubadhacayo ba horta wacyigelin intii ka sharciga ka horeysay wacyigelin badan la siiyo
kaasi waxau ahaa fu-aad axmed xuseen oo ah la taliyaha wasiirka howlaha guud ee somalilan islamarkaana qabiir ku takhasusay shuruucda gaadiidka oo u waramayey sahre ciidla nuur